alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi wacalaa aalihi wa saxbihi wa salama tasliima kaiira ilaahay ka abaalmariya sheekha muxaadarada aadka iyo aadka u qiimaha badan ee uuna maqashiiyey ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmariyo innagana kuwii ilaahay subxaana wa tacala hanaga dhigo ku intifaaca ee wax ku qaata su-aalihii ayaynu isa gudagelaynaa sheekh saa-iilkani waxa uu leeyahay waxaad ka warantaa nin xanuunsanayey xanuun aan la rajaynayn inuu ka bogsado oo dhakhtarku saa kula teliyey oo dabeedna quudiyey oo waxa weya fidyadii bixiyey kadibna rabadaan kale u soo gashay dabeedna soomkii awooday rabadaantii hore uu fidyada bixiyey qalehdii ma lagu yeelanaya
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira qofka muslimka ee ilaahay subxaana wa tacaala cibaado ku kalifay marba waxa uu ku xukum qaadanayaa xaaladdaasi uu ku jiro xaaladdaa haddii uu ka baxo uu iska bedelo xaaladdaa uu u guuray u isu bedelay ayuu haddana xukunkeeda yeelanaya masaladani waa masalo culimmadu kutubta fiqiga ay xukunkeeda si cad ugu sheegaan qofkii xaaladda uu ku jira markii la eegay ay fidya ku waajibtay fidyadii ku waajibtay bixiyey amaba se fidyadaasi ay ahayd kafaaradu ahayd mid mukhayara oo la kala dooransiiyey oo la yidhi kuwaa iyo kuwaa ku kafaaro gudo sida kafaarada dhaarta oo kale haddaad awoodi weydana taa uga guur haddii qofka xaaladiisu ay isbedesho oo tii markii hore uu awoodi waayey uu awoodo wixii hore laga daba tegi maayo sidaasi ho sidaasi ayay ku dhammaadeen marka waxaan leenahay ninkaa bishaa hore rabadaana fidyada uu bixiyey maadaama xanuunkiisaasi uu ku xukunaa sida ay sheegeen dhakhaatiirta lagu kalsoon yahay inuu yahay xanuunan sida loo bartay aan laga bogsan sidaasi ayay kaga baxday wax qallaana laguma laha rabadaanta dambe ee uu bogsadayna xukumkiisu wuu isla bedelayaa inuu soomo ayaa waajib ku ah wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayran saa-iilkana sheekh waxa uu leeyahay waxaan doonayaa in aan dibadda u tago jaamacad waxaana jirtay gabadh aan doonayay inaan guursado oo guur aan waxa weeyaan ka wada hadalnay ma la sii ballami karaa markaasi muddo toddoba sanno ah kadib intaan soo noqonayo intaan jaamacadda ku jirana waxa weeye telefoonka ma kala xidhiidhi karaa
arrinta noocaasi waxaay ka mid tahay waxyaabaha ay sameeyaan in fara badan oo dhallinyarta ka mid a waana min asbaabi alfitna walwuquuci fi lfaaxisha ninka muslimka ahi haddii uu doonayo inuu guursado markaa uu guurka u diyaar garoobe guurka uu ka soo go-o ayuunbuu gabadhaa guurka kala hadli karaa markaas ayuunbaanay u bannaan tahay inuu gabadhaa eego oo uu arko isagoo aanay go-aanba ka ahayn inuu guursado inuu dumarkaa iska daadaawadu iska egeego uu yidhaahdo tii aan mustaqbalka guursan lahaa ayaan kasii dhex eegayaa mid saxa maaha culimmaduna taasi cad bay waxa weeyaan u sheegaan waxaa kaloo iyaduna khalada gabadha xataa uu go-aansaday ninku inuu guursado markaa inuu iskala sheekaysto habeen oo dhan uu kusoo jeedo la hadalkeeda mararka qaarkood waxyaaba halisa oo nafta xumaan u geyn kara waxa weeyaan uu kala hadlo waa in la ogaado gabadhaasi ninkaa inay ajanabi ka tahay oo dumarkaa kale ay ula siman tahay guur ay kuwa ka wada hadleen maxramkiisii kumay noqon xaaskiisiina kumay noqon mar haddaanu weli meher ugu dhicin wixii markaa laga maarmaana ee hawshaa guurka ku xidhan een looga maarmahayn ayuunba ay ka wada hadli karaan iyadoo weliba labada dhinacba ay iska ilaalinayaan alkhuduuc fi lqowl inay ku wada hadlaan hadal dabacsan oo qalbiga waxgelin kara waa khalad ninku inuu gabadhii ku idhaahdo waan ku jecelayo waxyaabaha la midkaa ama iyadoo ay ku tidhaahdo ninkii guur ay ka wada hadlayeen waan ku jecelahay waayo ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala dumara kuwii u qiimaha badnaa isagoo weliba la hadlayo xukumka ka bilaabay falaa takhdacna bilqowl fayamaca aladii fii qalbihi marad gabadhu ninka ajanabiga ka ahay maxramkeedii aan ahayn ninka ay u dhaxdayna aan ahayn hadal kasta oo shahwo kicin kara oo xumaan sababi kara inay kula hadasho ilaahay subxaana watacaala waa u diiday inkastoo iimaankeediiyo alla kacabsigeedu u gaadhsiisan yahay oo aayaddu asal ahaan waxay la hadlaysay dumarkao dhan ha ku saabsanaatee hooyooyinkii muuminiinta oo ahaa ooryihii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo dumarkii u dhaxay qiimaha badnaa ee ahaa kuwa daahiraada ilaahay subxaana wa tacaala xumaan oo dhan uu ka fogeeyey waxaan leeyahay haddii aada doonaysa inaad guursato markaa gabadha guurso haddaana markaa guur diyaar u ahayna naftaada wax xumaan u sababi kara ha yeelin gabadha lafteedana sabab ugu noqon kara gabadha islaameedna ha xanibin toddoba sannadood waa maxay oo wakti dheer haddaad haddaad dhimato ka waran waa dhici kartaa soo maaha waxaa dhici karta adoo toddobadaa sannadood xanibay inaad hesho mid kale oo aadi la dhacdo deetana iyadii aad tidhaahdo waddada cab soo lugooyo noqon mayso taasina waa yahay toddobadaa sannadoodna waxaad u sheekaysanaysaa adiguba aada sheegtay sidii laba ruuxoo markaa isu dhaxay marka waxaasi wax saxa maaha wax aada iyo aada u khaldan dhalinyartan aad iyo aad baan uga waaninayaa ficilka noocaasa ninka guur doonaya guur markuu ka soo go-o markaa ha ku dhaqaaqo ilaahayna subxana wa tacaala ha tala saarto go-aanka ilahay ha u tala saarto kadibna ha guursado inta ka horaysana dumarka ajanabiga ka abadooda yaanu gelin la ballankoodana ha iska ilaaliya wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr masaa-ilkana sheekh waxa uu leeyay laba su-aalood istaba yaalla ma bannaan tahay qofka ictikaafsani in uu baxo si uu soo iibsado dharka ciidda habeenka su-aasha kale soo socota waxa wey sheekh maxay diidu ka qabtaa in la isticmaalo kiniinaa had iyo jeer la isku naaxiyo
ictikaafku waa cibaado jaliila oo cibaado aada u qiimo badan waana sunna muaakada culamaau lislaam ay isku waafaqeen nebigaa ictikaafay calayhi salaatu wasalaam ictakafa bacdahu aswaaju dabadiina waxaa ictikaafay dumarkiisii waictakafa asxaabu rasuuli llahi ridwaan اllahi calayhim wataabicuuna min bacdihim ictikaafkana macnihiisu waa xabsu annafs fi lmasjid lilinqiطaaci lilcibaada waa qofku naftiisa inuu ku xabiso uu ku xidho masaajidka iyadoo ujeeddadu ay tahay inuu cibaadada u go-o oo qalbigiisa iyo naftiisaba uu ka soo rogo uu ka soo jeediyo arrimihii adduunyo ee mashquulin lahaa cibaadada noocaasa nabigeenu calayh salaatu wasalaam markuu galaad buu ilaalin jiray xaajo daruuriya mooyaane wax kale nebigu calayh salaatu wasalaam uma bixi jirin masaajidku suulimo lahayn hadduu u baahdo nebigu calayh salaatu wasalaam qadaau lxaaja taasoo kale waa u bixi jiray wixii marka aan daruuri ahayn qofku cibaadada isagoo ilaashanaaya inuu u baxa maaha dharka ciidduna ka mid maaha daruuriyaadka dhar cusub qofku inuu ku ciidaaba laysa bidaruurati walaa xaaja maryihiisii hore kuwa u wanaagsan baa qofku intuu iska maydho uu ku ciidi karaa ciidduna maaha dhar cusub oo la xidho ciiddu waa in ilaahay la adeeco subxaana wa tacaala waajibaadka iyo sunnayaasha maalintaasi ay leedahay la fuliyo dhar cusub in la xidhaa waa min jumlati sunan dhar fiican in la xidhaa axsanu hiyaab dhar cusub maaha axsanu hiyaab dharka qofku uu haysto ka ugu wanaagsan dharkana waxaa suurtagala adoo ictikaafkaagii ku jira in laguu soo iibiyo oo cid aada u dirsato xagga qiyaastana waad u sheegi kartaa raqamkaaga habeenka ciidda haddii aada baxdo marka lagu dhawaaqo habeenkan inay ciidta ayaad soo iibsan kartaa marka waxyaabaha sahlana qofku uu kaba maarmi karo ama isagoo cibaadada ictikaafka ku jira u qabsoomi kara in looga baxa maaha masaajidka wallahu aclam maxay dadku ku falayaan isnaaxinta isnaaxin isnaaxinta iyo shishlaanta iyo culayska faraha badan dhibaata ayuun baabuu leeyahayba iyo kadeed qofkii culays buu ku yahay waxaa laga yaabaa inuu cibaadaadkii xataa qaar ka caajisa qofku culayskaa saaran awgiye xagga caafimaadkana waa ta wax badan lagu sheegay ee intaa lagu baaqaayo dadku inay miisaanka dhimaan haddii marka aad tahay wayd wayd caafimaad qabta qul alxamdu lilah ilaahay subxana wa tacaala mahadi kiniinkaa markaa la leeya waxbuu naaxinayaana waa wax ka baxsan xaaladdii dabiiciga ahayd waayo waxaynu ogsoonnahay waxyaabaha la cuno ama la cabbo ee wax dhibaataa aan ku soo celinahayn qofka bani aadamkaa jidhkiisa ma keenaan naaxitaan deg dega si tadriiji oo tallaabo tallaabo ah ayaa qofka miisaanku waxa weeyaan uu fuula kiniinadaana waxaa laga yaabaa qofku inuu markiiba bug yidhaahdo qofka hormooniskiisii ayaa sidii a u shaqayn jireenee muctadilka ahayd si dheeraadka ah oo ka fara badan ayaa kiniinkaasi uuga shaqaysiinaya walaa shaka arrintaasi qofka raad xun inay ku yeelanayso dhakhaatiirta laftoodu kuma nasteexeeyaan oo kuma taliyaan waayo waxay og yihiin nataa'ijka salbigaa ee xun ee dawooyinka noocaasi ay leeyihiin marka waa in la iska daayo wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaka allahu khayran masaa'ilkana sheekh waxa uu leeyahay haddii aan kala jaro taraawiixda kole si waxii lagu kala jaray muu soo caddayn waxa laga yaaba laakiin ama dee weysoo kale ama xaajaadkaasaan umalaynaya haddii aan kala jaro taraawiixda miyaan ka baxaya xadiiska rasuulku yidhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembi
waxaan u fahmay anuu su-aasha inuu uga jeeda haddaanan habeenada qaar tukan marka la eego xadiidka waxa weeyaan uu soo raaciyey waxaan leenahay qofka muslimka ahi bishan ramadaan waa inuu ku dadaalo qiyaamu leyl waxaana ballanqaadka noocaasa la siiyey qofka muطlaqu lqiyaam laga helo ficilku say culimadu sheegaan cumuuma faa'iideynaya wuxuu faa'iideynayaa iطlaaq marka haddii qofku rabadaan inta u suurto gasho uu tukado oo habeenadeeda ka mid ah waa loo rajaynayaa fadliga lagu sheegay xadiidka oo la odhan maayo qof habeen walba tukaday mooyaane qof kale heli maayo oo habeen qura haddii ay dhaafto fadligaa heli maayo la odhan maayo haddii xataa masaajidka jamaacada aada la tukan kari weydo gurigaaga ku tuka salaadaa qiimaha badan weliba wakhtiga dambe suxuurta aada u kacdo ayaa ay kusii fadli badan tahay wallahu aclam
baaraka allahu fiik jazaaka allahu khayra su-aashana sheekh waxaa leedahay gabadh baa soo qortay waxaan ahay gabadh xalay salaadii subax ayaan guriga biyo ka waayey waanan bixi kari waayey markaa waan gebagabaystay salaadeedii ma ansaxaysaa waxaa kale tidhi ictikaafku gabadha ma ictikaafi kartaa iyadoo bilaa maxrama
arrinta ku saabsan gebagabaysiga in badan baa dadku ay sahashadaan ay fududaystaan haddii qofkii uu biyo heli karo oo hadduu musaafir yahay dadkan ay wada socdaan ee ay meel wada degeen haddii raxligooda iyo heeryada meelaha ay dhigteen iyo alaabooyinkooda biyo uu ka heli karo inuu gebagabaystaa uma bannaana biitifaaqi alculamaa aan culimadu isku waafaqsan yihin waxaa taa la mid ah gurigan kugu xiga ee jaarkaaga haddii biyihii ay yaalliin ood ka heli kartid inaad gebagabaysataa kuma bannaana xataa haddaanad ku ogeyn horta waxa waajib kugu ah alabulmaa inaad biyo raadiso falam tajiduu maa'an fatayamamuu buuhi ilaahay walaa yuqaalu lam yajid ilaa bacda alab suu uhi imaamu shaafici raximahu llah lama odhan karo qofkaasi biyo muu helin isagoon raadinba laba midkoodun baa la odhan karaa biyo muu helin qofka yaqiinsan inaanay meeshan biyoba jirin iyo qofka biyihii intuu baadi doonay soo waayey laakiin adoon biyoba raadin ma odhan kartid biyaan waayo waan gebagabaysanaya aayaddaasaan ku camal falaya haddaad adigu baqatay cid kalaad dirsan kartaa xataa telefoon baa maanta lagu wada hadli karaa marka iyadoo wax dhibaato oo badan oo laga baqanayaa aanay jirin oo si sahlan biyo loo heli karo in la yska gebagabaysto maaha waayo gebagabaysigu waa طahaara bedeliya waa طahaaro bedelka ah طahaaradii biyaha weliba ka daciifsan marka in lagu degdega maaha iyadoo inuun ay suurtagal tahay in la helo طahaaradii asliga ahayd oo atii biyaha waxa weeyaan lagu طahaaro qaadanayay haddii markaa kollay xaaladdeeda iyada ayaa gabadha su-aashayna weydiisay haddii ay suurtagal ahayd reerkan kugu xiga inaad biyo ka doonato oo inta waataa la baxayo dhulku waa aamin oo gurigana cid kaleo aad kaga tagtaa ay joogtay ama cidba aad u dirsan kari lahayd ama telefoon intaad kula hadasho aad odhan lahayd biyo ii keena oo iyadoo taasi ay suurtagal tahay aada gebagabaysatay waxay noqonaysaa inaad tukatay salaad bilaa tahaaro ah waajibna ay kugu tahay inaad salaadaa dib ugu soo celiso inta aad biyo ku tahaaro qaadato wallahu aclam su-aasha labaadee ku saabsan ictikaafka dumarka asal ahaan dumarku waa ictikaafi karaa bukhaariyo muslim waxaa ku sugan ana nabiya calayhi salaatu wasalaam ictakaf ictakafa aswaaju min bacdi nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ictikaafay markuu dhintayna dumarkiisa waa ictikaafeen laakiin ictikaafka dumarku la mid malaha ka ragga shuruud gaara buu isagu leeyahay waxay culimmadu yidhaahdaan waa in looga aamin yahay gabadhaa fitno miday iyadu geysato inay cid iyadu fitnayso iyo iyada in la fitneeyaba dhibaata inay soo gaadhana cirdigeeda ama nafteedana waa in looga aamin yahay markaasaa ictikaafi karta horena halkan in badan baan uga sheegay masaajidadeennu maaha maanta masaajidda la odhan karo shuruuddaasaa laga helay la odhan karo dumarkii ile dumar kale dabadda ka imanayo albaabkana ma xidhan karaane gaar ahaan tobanka dambe tahajudka la tukanaayo la odhan karo albaabadaasoo u furan bay halkaa aamin ku noqonayaan oo inay iyagu wax fitneeyaan iyo in la fitneeyo in dhibaato loo geysta midna looga baqan maayo lama odhan karo waanay dhacdayba xataa salaatu taraawiix ragga qaarkood oo sharfalayaali intay xijaab soo xidheen ee dumarka soo dhex galeen kole waa qof shar iyo xumaan un ka shaqaynaya qofka sidaa yeelaya ilaahay guryihiisana macsiyee xumaan la soo doontay marka anigu marnaba ku talin maayo kuna nasteexayn maayo dumarku inay ictikaafaan guryahooda ha joogaan si ay uga badbaadaan fitanka faraha badan iyo sharka iyo fasaadka waxaa kaloo shuruudda ka mida gabadhu haddii ay nin leedahay ninkeeda u ogolaado mooyaane dee gurigaba kama bixi karto inay habeenno dhan ka maqnaato ee ictikaafto hadalkeedaba daa oo xataa salaadaa jamaacada ma tegi karto ilaa ninkeedu u fasaxo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sida saxiixaynka ku taalla isagoo ragga la hadlaaya laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah wa buyuutuhunna khayrun lahunna raga oo addoomaha ilaahay ee dumarka ah masaajidda ilaahay ha u diidina haddii raggu aanay arrinka noocaasa awood u lahayn nebigu ma yidhaahdeen ha u diidina ee dumarkuunbuu odhan lahaa iska baxo masaajidada iska taga raggu ama ha oggolaadaan ama ha diidaane marka arrintaana dumarku maanta aada bay u sahashadaan haddaan soo ururiyo waxaan leeyahay anigu ku talin maayo kuna nasteexayn maayo inay dumarku ictikaafaan masaajidada maanta waktigan aynu joogno iyo waddankan aynu joogno wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaka allahu khayran su-aashana sheekh waxaad odhanaysaa waxaad iga jawaabtaa sawjkaygu haddii uu rabo inuu ila guursado oo aan aniguna diidon ku idhaahdo mayl ilama guursan kartid waayo waan adkaysan kari waayey haddaad rabtid inaad guursatid marka hore aniga isakay fasax arrintaasi maxay diintu ka qaldan
waxaynu leenahay dumarka kolle waa ku culus tahay in lala guursado hiraasaana ilaahay baa subxaana wa tacaala ku beeray wax lagula yaabaya maaha nabiyunaa maxamedna calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii qiimaha badnaa hadallada iyo ficillada hinaasuhu uu ka keeno waa ugu cudur daari jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam kumana dagaali jirin kumana hiifi jirin kumana dhaleecayn jirin markii isagoo jooga gurigii caaisha guryihii kale raashin la sida laga keenay caaisha radia allahu canhaa qofkii side waa tii ka dhirbaaxdee xeedhadii dhulka ay ku dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kalama odhan haarat ummukum unbuu yidhi waxba ha la yaabina hooyadiin caaisha hinaasa waxaa u geeyey arrinkaasi waxa weeyaan ay samaysay weelkiina waa magdhabay rasuulku oo inaaun biinaa wa طacaamun biطacaam buu yidhi marka gabadhu haddii ay tidhaahdo hayla guursanin odhan mayno way dambaabtay hadday tidhaa ninka hayla guursanin laakiin in fur inay tidhaahda maaha nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi ayuma imra'atin sa'alat zawjaha طalaaq fii gayri maa ba'sin faljannatu calayha xaraam gabadh kasta oo ninkeeda furniin weydiisata iyadoo wax dhibaato ah oon loo adkaysan karin oo uu sameeye aanay jirin jannadu xaaraan bay ka tahay marka haddii arrintaasi ay dhacdo ha sabirto culayska ay ku leedahay sabirka ay ku sabirtayna ilaahay subxaana wa tacaala ajar ha kaga doonto iyo aanay ku degdegin codsi ay codsato furniin laga yaabo iyada lafteedu marka uu dhaco inay ka murugooto wallahu aclam
baaraka allahu fiiku jasaaka allahu khayran su-aashana sheekh waxa uu leeyahay waxa aan helay lacag dhan shan iyo toban dollar kadibna waan isticmaalay markii aan isticmaalo dabadeed ayaan ka warwaray waxaana ka baqay inay xaaraan igu noqotay igu noqoto markaa maxaa dushayda saaran saa-iilkan kalena waxa uu leeyahay haddii ay ku yeedhaan qolo bidcoolayaala oo dee kolley aan waddadii saxdaa haynin oo yidhaahdaan muxaadaro noo gal miyaan ajiibaya
shan iyo toban dollar waa lacag badan oo lama odhan karo waxa ay ka mid tahay waxyaabaha yara xaqiran ee qofkii ay ka luntay aanu baadi doonahayn oo warwar aanay ku beerahayn marka la eego waddankan aynu joogno iyo wakhtigan aynu joogno dadka qiyaasta laga qaadayna waa dadka dhexdhexaadka ah xagga haynta iyo xagga lexejeclada iyo dabeecadaha waxa weeyaan la xidhiidha markaa qofka hela waxaa waajib ku ah inuu muddo sanada yaboohiyo sanadkaasi markuu dhammaado ciddii lahayd haddaanu helin markaasuu isticmaali karaa ama uu saaqad ugu bixin karaa ciddii lahayd marka lacagta adoon yaboohin aad iska isticmaasho waad ku khaldamtay waxaanay noqonaysaa inaad yaboohin cusub aad bilowdo wallaahu aclam su-aasha ku saabsan dadka ahlulbidaca bidcoolayaasha caqiido bidcaa aaminsan amaba se acmaal bidca ah samaynaaya oo diin ka dhigtay wax khilaafsan hadyigii iyo sunnadii nebiga calayh isalaatu wasalaam haddii ay ku yeedhaan oo ay ku idhaahdaan kaale oo muxaadaro noo jeedi ma u tegaysaa waxana horta asalku waa alibticaadu can ahlilbidac asalku waa ahlulbidaca in laga fogaado waayo waa saaxiibayaal xunxun oo qofka macsiyada samaynaya hadduu yahay saaxiib xun oo ay tahay inaad ka fogaato adoo diintaada ilaashanaaya xumaanta noocaasa inuu kugu hogaamiyana ka baqanaaya waxaanu leenahay bidcada ka daran macsiyada oo sida uu yihi alimaam sufyaan raximah llahu tacaala albid albidcatu axabu ilaa ibliis min almacsiya bidcada iyo macsiyada ibliis bidcada ayuu jecel yahay lianna almacsiyata yutaabu minha wlbidcatu laa yutaabu minha waxa la yidhaahdo macsiyada waa laga toobad keenaa oo qofkan macsiyada samaynaya wuxuu is-og yahay inuu khaldan yahay oo isma laha dee cibaadaad ku jirta iyo waxaad ilaahay ugu dhowaanayso walihaada macsiyada inta badan difaaci maayo haddii laga waaniyana goraduu laalaadinaya waxaanu odhanayaa haye waan toobad keeni doonaa ii soo duceeya inuu kaga dhabeeyana waa mid dhici karta waxaa la dhaha bidcada lagama toobad keena buu ihi oo maxaa looga toobad keenahayn laba sababoodba looga toobad keeni maayo sababta koowaad waxay tahay qofka ilaahay diin uga dhigtay waxaan diintiisa ka mid ahayn ee isagu sharciyaystay ama cid kaloo u sharciyaystay ku raacay ilaahay wuxuu ku ciqaabaya inaanu toobadda waafajin rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasa sheegay in allaha laa yaqbalu tawbatan min saaxibi bidca walxadiidu saxiix saxiixu imaamu axmed wagayruh aayadaha qur-aankiina macnaha noocaasa oo u markhaati furayaan oo ilaahay wuxuu sheegay qofka luma inuu ilaahay ku ciqaabo haddaanu toobad keenin lumitaanka noocaasa inuu ku sii socdo uu sii badiyo falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen buu ilaahay quluubtoodii sii leexiyey walihaada bay culimmadu sheegeen bidcadu iyadoo yar inay bilaabanto sida alimaamu lbarbahaari oo kale fii sharxi sunna albidacu tabda'u sigaara iyadoo yar bay bilaabmaysaa aada u yar yar dabeetana qofka markay qalbigiisa gasho marka hore daloolka ay ka gashay aada buu u yaryahay laakiin marka dambe aada bay u weynaanaysaa waxaa adkaanaysa daloolki inay dib uga soo baxdo markaa qofkii ay si sahlan ku gashay si sahlan bidcadu uga bixi mayso ragga qaar baa isku daya inay iska matajiyaan bidcadii laakiin waa mategi kari waayeen meelo adagoo jawfkooda ka mida ayay qabsatay oo ay sudhatay waxa weeyaan kalbadaheeda oo baroosinadeeda waxa weeyaan ay ku qabsatay bidcadu marka saaxibulbidca isagaa ka daran saaxibulmacsiya saaad isaga ilaalinayso qofka khamriga cabba ee zinaysta ee dadka xanta inaad la saaxiibto si ka adag oo aad isaga ilaaliso qofka saaxibulbidcaha ah saasaanay ahaayeen ummaddan qaybteedii hore khayrka badnaa الصحاaبة والتاaبعuuن وأطباaعهم وmaن اqتdى bه miن أئmة الإسلام صaxaabada iyo taaبiciinta iyo kuwa ku dayday ee أئmada iسلاamka waxa weeyaan ka mid a saasay isaga ilaalin jireen aهlالbidعة qaarkood baa aهlالbidعa yidhaahdeen qur'aan aanu akrinana dhegaysan haddana hadal kale naga dhegaysanahayn markaasay dhagaha faraha ka gashadeen markaasaa lagu uhi qur'aan u akriyo bidcoolu muxuu ku yeelayaa waxay yidhaahdeen qur-aanku waxba ima yeelayo laakiin waxaan diidayaa bidcoolahaasi inuu qalbigayga meel ku yeesho haddaad maanta qur-aan ka dhegaysato barrina xadiid buu ka odhan iga dhegayso saa dambana hadalkiisa bidcada ah ayuu ku odhan doonaa bal in yaroo kalaan hayaa intana ka dabagee suntuna halkaasay ku aasan tahay saaxiibbada xunxun ama bidcoolayaal ha noqdaan ama asxaabu macaasi ha noqdaan nabigeenu in badan buu ka digay jaliisu suu waxaanu rasuulku yihi almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuu la diiniya la dhaqan noqdaa cidduu la saaxiibo midkiin aad ha uga fiirsado cidda uu la saaxiibaayo asalku waa sidaa ahlulbidaca in la iska ilaaliyo oon la dhegaysan oo aan la dhex gelin oo aan loo tegin hada huwa alasl oo ay tahay in laga duulo oo lagu dhaqmo waana ta qofka diintiisu ay ku badbaadayso dad fara badan ayaa bidcada kabid ka badqabay oo ilaahay waafajiyey tawxiidka iyo sunnaha isbeddel baa ku yimi bidcadii baa quluubtoodu ay u furantay way la sahlanaatay markii dambena way raaceen markii arrinkooda loo kuurgalay sida uu sheegay alimaam ibnu bata raximah ullah waxaa la ogaaday sababtu inay tahay mujaalasatu ahli lbidc la saaxiibka iyo la rafiiqa iyo la fadhiisadka ay la fadhiisteen dadka bidcoolayaasha ah si aad geelaaga uga ilaaliso awrka cadhada qaba si ka daran waa inaad uga ilaaliso naftaada saaxibulbidcaha la fadhiisadkiisa iyo dhexgelkiisa xataa haddaad xaqa si fiican u garanayso waayo qalbigaaga adigu gacmaa kuma haysatid quluubu lcibaadi bayna isbacayni min asaabic araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa dajaalo arrinkiisu uu cad yahay oo calaamadihii gaalnimadu wejigiisa ay ka muuqdaan iyo astaamihii kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu nanu tegi doono odhan doono ma dajaal ba aniga i khaldi kara soo kii rasuulku calayhi salaatu wasalaam nooga warramay oo sida uu ugu noqnoqonayo isaguna fitankiisa iyo shubahaadkiisa ugu furaayo marka dambe uu raaci doono walihaada baa rasuulku uu ku taliyey qofka dajaal maqle ummadiisa ka mid inuu ka fogaado man samica minkum bidajaal falyanac canhu dajaal iyo asxaabu lbidac waxay wadaagaan shubahaadka iyo baatilka dadka ay u sakhirayaan uguna muujinayaan inuu yahay xaq iyo wax wanaagsan markaa sida isaga looga fogaanayo walow ha laba garanayo inuu dajaal yahay ayay waajib tahay ahlulbidacan in laga fogaado hadday kuu yeedhaan oo ay ku yidhaahdaan kaalayoo muxaadaro noo jeedi markii su-aashaasi la weydiiyey ahlulcilmiga ka sheekhi ilalbani raximah اllah wa shaykhi shaykhina abdmuxsin cabdulmuxsin alcabaad albadr muxadiثu madiinati rasuuli اllah waxay culimmadu yidhaahdeen haddaad manhajka xaqaa muujinayso oo bidcadii aad ka hadli karto dadka aad uga digi karto bixuriyatika oo aanay iyagu in yar kuu xadidahayn kora intaa yar ka hadal inaha kalena inaga ilaali markaa waad u tegaysaa adoo xaqa gaadhsiinaaya xujadana ku oogaaya qofka u tegayaase waa kee waa qofka lagu bartay manhajka saxiixa ah sida ahlulcilmiga waaweyn ee dadka kale hadday arkaan isagoo dadkaa u khudbadaynaya ama u muxaadaraynaya aanay ku dagmahayn oo aanay odhanahayn waxa weeyaan hebelba waa ka u tegey oo sidaa hebelba ugu tegey ayaa loogu tegi karaa ama aanay odhanahayn waxa weeyaan qoladaasi ayuu hebelba ka mid yahay oo inay ku tiriyaan aanay arrintaasi sababu noqon ahayn shuruuddaana sida lagu helo aad iyo aad bay u adag tahay oo ahlulbidacu waxay u yeedhaanuun qof tawxiidka iyo sunnaha ku addimayo siduu yahay u sheegaaya oo bidcadana ka digaaya marka arrinta noocaasa danka leeyihiin qaarkooda anigu bidcaanan ku ogahay baa ii yeedhay waxay dhahan kaaleo nagala soo qayb gal meel ay diin kaga hadlayaan sida iyagu ay sheegayaan waxaan kuuhi waa fiican tahay saacadun baad isiinaysaa aan tawxiidka ka hadlo saaca waaxida on tawxiidka ka hadlo waxay dhahan maya maya waad fadhiisanaysaa waad dhegaysanaysaa waayo meeshu barnaamij bay leedahay waad mahadsantihiin baan idhi aniguna barnaamij baan leeyahay haddaba iyo manhaj waxa ay doonayaan baan fahmayaa inay iga dhigtaan shabakad iyo dabin dadka qaar ay ku soo dabtaan oo yidhaahdaan hebel baa noo yimi horena ta'alulbidacu waa u samayn jireen qolaa maqaam meelay masaajid ku sheegeen oo maqaama meel magaalada ka baxsan ka dhistay wakhtigii cabdullaahi ibnu mascuud ee bidaca camaliga ee cibaadaadka galaa ay bilaabmeen ay soo ifbaxeen cabdullaahi ibnu mascuud baa u tegey radia allahu canhu muxuu cabdullaahi ibnu mascuud ugu tegey minuu halkaa kula khalaaweeye abadan inamaa dahaba ilayhim liyunkira calayhim bidcatahum wuxuu ugu tegey inuu bidcadaa ku inkiro u dhahdo ilaahay ka baqda markay arkeen way kala bateen aadna way u farxeen waayo waxay arkeen shabag shabag aada u weyn oo haddii ay ku guulaystaan kalluun badani u geli karo waa ibnu mascuud oo haddii iyaga uu waafaqo ama mid waafaqsan inuu yahay uu u muuqdo dad fara badan ay ku dagi karaan ay odhan karaan soo kan ibnu mascuud ba nala socda maxaad idinku isla geejinaysaan markuu soo gaadhay baa waxay yidhaahdeen marxaban bika ya aba cabdiraxmaan wallaahi laqad saranaa an tazuuranaa soo dhowow abu cabdiraxmaanow wallaahi aad baan ugu farxan inaadna soo booqatay cabdullaahi ibnu mascuud muxuu ku yihi waa fahmay arrinkooda maa ji'tukum zaa'ira booqasho idinkumaan iman buu yidhi waxaan idinku imi masaajidkan inaad dumisaan oo aad dadkii aad ka timaadeen dib ugu noqotaan oo dadkaad aqoon dhaantaan aada waxbartaan kuwa aqoon idin dhaamana aada aqoon ka barataan haddaad maqaamkan ku khalaawaysaan oo aada hoosta ka soo xidhataan man yaamuru bilmacruuf oo nin waliba maqaam uu samaysto uu ku khalaaweeyo magaalada ka baxsan yaa dadka wanaagga faraya oo xumaanta ka reebaaya waman yujaahidu fii sabiili illah yaa jihaadaaya hadduu nin waliba maqaam hoosta uu ka soo xidho oo maqaam uu samaysto uu leey waan ku khalaaweynaya waan ku cibaadaysanaya warka kaa kaca meesha buu yidhi marka arrinta noocaasi waa arrin muhimo ay tahay in lagu baraarugsanaado hadday og yihiin inaad xaqa sida uu yahay aada u sheegayso oo bidcada iyagu ay ku sugan yihin inta qaar kale ku sugan yihinba aad ka hadlayso iyaga aman kuu yeedhanahayn haddaad is aragto ahlulbidac kuu yeedhanaaya waxaad ogaataa ama dabin bay kaa dhiganayaan oo inay taasi u suurtowdo ayay arkeen amaba se adigaa weydoobay manhaj caqiidadaadii manhajkaagiibaa weydoobay oo haysashadii aada haysatay baa daciif noqotay dabeetana cid waliba way ku baayacday wallahu aclam sal allahu calaa nabiyina moxamed